waxaan leenahay dowladdu ninkanayto ilaa aas noo jooga annaga cabsi nagama dhammaanayso cabsi nagama dhammaanayso amni darana amni daradana nagama dhammaanayso guryadii shalayna la- laga gubay guryadaasayto dowladda inay noo qarashto oo- oo magdhow ay samayso dadkii ku dhaawacmay dowladda inay magdhow u samayso oo amnigii iyo cabsidii mandheera ka jirto ninkaas intii soomaaliya loo tarxiilo macal mil- waayo annaka madaxdiina haddaanu nahay, nimankaasayto aan magaalada ka bixino ayaan ah, duqaalkana fara intaas Ee, waxaan u sheegaynaa midda labaad ninka walaalkeenna oo la yidhaha cabdirashiid janan oo jooga magaalada mandheera waxaan ka codsanaynaa magaalada annaga inaan iskuga iskaga baxo dhibaatuu noo keenahayaa waa nin waddankii soo qarribay waa nin soo cararay waxaan ka codsanaynaa inuu ka baxa uu aada meeshiis ka imaada iyo soomaaliya iyo iyo kismaayo muyi ka imaada taas waa codsi aan u sheegayna reer soomaaliya waxaan u sheegayna waa mahadsantihiin aad aad u mahadsan tihiin arrintaan iska mid aan ka nahanay waa idin garab taagannahay wax dhibaato ah oo soomaaliya balaaxa lagu sameynaan ma fiirsanay aniga waxaan u sheegi rabaa ninkaanayta cabdirashiid jannaan la dhahay dowladda kenya meel xun ay kaa ridin waxaan kaa codsanaynaa dowladda kenya meel ay kaa ridin mandheera dad baa iska leh deegaanka annagaa iska leh walaalow waddanka noogu bax kuma rabna dagaal haddaas rabtid boolaxaa dhinaca laga soo galaa mandheera dhacdeed lagama gala shicibkaayna naftaas u keentay ilmahayna waa baraarugeen waxaad noo keensatay dhibkaada walaalow dhibkaada mandheera nagala baxaan kaa codsanaynaa haddaas bixi waysid haddaad bixi waysid dowladda kenya waxaa la dhahan la jiray demonstration kaambiga militarigaas ku jirta orada kaaga bixinaynaa haddaas bixi wayse waxaanu ku siinaynaa labaatan iyo afar saac ree buulaxa waa mahadsantiin walaalayaalow tan waa ka simannahay ree kenya ahana noo dilin cabdirashiid jannaan waa nin waddankiisa soo qarrabi annagana ma hoos haysanna waan iska bixinaynaa waktina sii